asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteennii aynu sida wadajirka ah u wadaagi jirnay hadba dhinac intaynu ka goosanno innaga oo markaa ku qiimaynaynaa sida ay ku habboon tahay sida ay u dhacday iyo sida ay ku fiican tahay in loo furfuro intaba teenan maantana haddii rabbi idmo mid ka mida kuweennaas ayaynu ku soo qaadanaynaa dhegaystayaal si aad u ogtihiinba soomaalidii hore ee cilmidhegoodka taqaanay waxay ahaayeen kuwo ka fiican kuwa maanta jooga hadda cilmidhegood base ayay yaqaaneen oo waxaa laga yaabaa intooda badan qur-aankana si fiican mayna aqoonin hadday yaqaaneenna ee tafsiirka mayna aqoonin xadiista rasuulka sal alla alay slamana aad umayna garanaynin laakiin de cilmidhegood unbay aada u garanhayeen oo cilmidhegoodow maxaa tahay markii masale loo sheega la dhaho masaladaas waa sida ay sidaa sidaasay af soomaali ahaan ugu qabsanhayeen masalada anfacaysay in yaroo geel dhac ahayd mooyaane dadka intiisa kaleentana dad waxay ahaayeen musuq maasuqa iyo beenta isbeenfariinka boobka balaayadii hoogga khaa'inimada dulinnimada waxyaalahan sharka ee kale dabawareegiisa waxaasoo dhan dad bannaanka ka ah oo ka baqa oo ka xishooda oo waxay ahaayeen maaragtay sidaas u wanaagsan ayay ahaayeen waxa keliya ay haysteenna ma ahayn cilmi ay yaqaanaane masale un loo sheego sidaa sidaa qofka yaala waa la cadaabi layidhi oo ay halkaa intay ka qabsadeen ay bannaanka la taagan yihiin oo ay leeyihiin aniga sheekh hebel saan ka maqlay saasuu yidhi lagumana karahayo mana yeelahayo ayay ahaayeen maaragtay ballanka baxana dad yaqaana mayna ahayn marka wadaad kitaab akhrinhaya oo maaragtay xertiisii ay la fadhido oo isagii maaragtay hawshaa haya ayaa mid yidhi sheekhow su-aal baan qaba markaasuu yidhi soo daa sheekh markaasuu yidhi tubaakadu maxaaraan baa mise waa xalaal wadaadkiibu weydiiyey tubaakadu maxaaraan baa mise waa xalaal wadaadkii oo show xog badan hayey oo wax fara badan nimanka tubaakada cuno ka arkay nimanka tubaakada cuno waxaa dhaqan u ah markay masaajidka soo gelahayaan deyrka kore ee masaajidka iyo meelaha kabaha lagu siibo horteeda iyo dhagxaanta meelaha yaalyaalla iyo yoshuu tubaakada dhex gashadaan iyo geedahaas iyo waxaas intay tubaakada ku dhex qarsadaan iyo hadhow markay jamaacada wax ka tukadaan bay haddana baxaanoo meeshay kasii qaataan tubaakadii wadaadku marka dhaqankoodu arki jiray mogta tubaakada inay masaajidka la soo gelin markaasuu yidhi tubaakadu maxaaraanba mise waa xalaal shubaa weydiiyey mogta markaasuu yidhi sheekhow kuwa cunaaba iga yaqaane maa weydiisaan kitaabkiisu iska sii wata bas gadaal baa loo raaca waxaa layidhi wadaadku kuwa cunaa iga yaqaana muxuu u yidhi ma kuwa cunaa ka cilmi badan maya waxaa laysla fahmay yoo baa layihi soo ma garanaysaan halnima tubaakada la soo gala male masaajidka hee bannaankaa kore yaa la dhigtaayo inta ay bannaanka dhigtaan iyo markay jamaacada tukadaana ka baxaan masaajidka iyo meelihii ay gashadeen iyo meelahay ku qarsadeen yay kasii qaataan tubaakadoodii oo halkaasay kasii gashadaan marka marba hadday iyagii cunahaya ee masaajidka la soo geli waayeen oo ay bannaanka masaajidka ku reebeen oo ay halkaa tubaakadii kaga soo tageen de iyagaaba iga yaqaano oo laftoodii baaba og buu yidhi sheekhu inayba bahashu ayna baraka lahaynoo aysa xaaraan ku tahay iyo waxaan wanaagsanayn sheekhu halkaas ayuu ka tusay dibde intoodii rag fara badanoo marka raggii bahasha muska gashan jire ayaa ka yaacay markii sheekhu uu yidhi iyagaaba iga yaqaano bahashu way xaaraameyeenoo kuwaa bannaanka dhigay hadday xalaal tahay masaajidka la soo geli lahaayeen ayay iyaguna difaac galeen oo dheheen el hadda unbay inoo dhammaato waxaan weligeen cunaynayba waxau ahayd xaaraana wadaadkuna dee iyagaa isxukumay isagu laakiin ma xukumin oo wuxuu ku yidhi kuwa cuna ayaaba iga yaqaane ma iyaga weydiisaan bal ha caddeeyaanoo meel ha saaraana habkaas ayuu isagu u dhigay wuxuuna ahaa wadaad aad iyo aad u xigmad badan khayr allaha siiyo ayaan leenahay dhammaanteen mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii eb waxaa la yidhi nin bukaa boqol u teli nin bukaa boqol u teli